bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan dhegeystayaashaana jecelle ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahayoo kale aad ka dhegaysataan subax walba raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka qodobada aad ku dhegeysan doontaan haddii allaha wadala laga helo waxaa ka mid noqon doona nin oday ah oo goor dhoweyd lagu dilay degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana meydkiisa la qaatay haddaba faahfaahino la xidhiira ninka odayga ah ee lagu dilay walaweyn kadibna meydkiisa la qaatay ayaan barnaamijka dhegeystayaal idiin soo gudbin doona haddii allaha wadala raalli ka noqdo xildhibaanada galmudugna waxay maanta dhegaysanayaan khudbadda musharaxiinta guddoonka baarlamaanka ee galmudug u tartamaya faahfaahino arrintaas la xidhiidha ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntlandna waxa uu sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo kooxaha hubaysan ay ku dili lahaayeen haddaba faahfaahino la xidhiidha dilkaas iyo qaabkii u dhici lahaa iyo sida uga badbaaday barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idanka alle waxaa sidoo kale barnaamijkeed ugu soo gudbin doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo sheegay in loo diiday kaarka aqoonsiga islamarkaana shuruud looga dhigay inay u codeeyaan oo codkooda ay siiyaan musharaxa ama musharaxiinta dowladda federaalk soomaaliya ay wadato barnaamijka ayaan dhegeystayaal ugu soo gudbin doonaa haddii allaha wadana laga helo qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal ood maqli doontaan xubintii kalamaan gebagabadana waxaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal
sabirkey wuxuu booray elayna seejin maaye maantay sadkeeniyo carabku isku soome sadirkey wuxuu booray layna seejin maaye maantay sadkeeniyo calafku isku soomeen
ubaxsaaran geedaha ayunban salaad hore suuradaada kaarkahayo salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo sadashirumowde xasaldhiga jacaylkuye samo igula dhaantee
barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay hashim yarahan waa sharmaarkaan waa idinla socodsiin doona dhegeystayaal u diyaar garow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan barqa wanaagsan dhegeystayaal waa lix iyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan dhegeystayaal aanu ku bilaabane degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa goor dhoweyd waxaa lagu dilay nin oday oo deegaankaasi caanka ahaa wararka ay radio cadaado ka helayso degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay nabadoon caanka ahaa degmadaas iyo deegaanada hoostaga iloo dadka deegaanka ah ayaa radio cadaado u sheegay in nabadoonka lagu dil ama la dilay lagu magacaabi jiray axmed xuseen oo loogu tegay gurigiisa oo ku yaala xaafadda xudur weyne ee degmada wallaweyn islamarkaana la dilay wararka qaar ayaa waxay sheegayaan dadka dilkaasi geystay ay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federal waa dowladda federaalka ee maraykanku tobabaray kuwaasoo ka yimid dhinaca ballidoogla islamarkaana meydkiisii qaatay waxaana weli la caddayn sababta loo dilay dadka ku nool degmada wallaweyn ayaa aada uga naxay dilka nabadoonka waxaana wararku sheegayaan in saacadaha soo socday qaar ka mid odayaasha degmada ay aadi doonaan dhinaca xerada balledoogle iyagoo dalbanaya in la siiyo meydka odaygaasi caanka ka ahaa degmada wallaweyn
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doodi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad degeysanaysaan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay handadaad uu sheegay in lagu hayo xildhibaanada cusub ee galmudug wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha xukuumadda waa wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdulaahi weheliye faarax oo ka mid a musharixiinta u taagan xilka galmudug ayaa eedeyn u jeediyey xukuumadda soomaaliya wasiir weheliye ayaa sheegay in xubno ka mida dowladda dhexe ee soomaaliya ay handadaad ku hayso xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ee dhowaan lasoo dhisay dhinaca kale waxa uu sheegay inuu iska casilay xilkii uu isagu ka hayay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya
walaalyaal waxaan rabaa inaan idiin sheego broseeska maanta meeshan marayaa wuxuu soo jiitamayay muddo ka badan laba sano iyo bar wuxuu soo maray heerar kala duwan laba sano iyo bar ka hor galmudug waxaa haysatay caqabad cadaado iyo dhuusamareeb aan waxba iskugu darsanayn in tilaabadaa laga gudbo wakhti badan baa loo soo maray dad badan ayaa wakhtigooda ku lumiyey naftooda riski u geliyey tanaasulaad badan sameeyey dhaxan iyo bacaad iyo duur u jiifay in fara badan aakhirkana waxaa lagu soo dhameeyey alxamdulilah in halkan layskugu keeno dadkii la tanaasulsiiyo maxaanku idhahdaaye qaybihii galmudug dhinacyadeeda kala duwanaa nin walba rabitaankiisii in badan oo ka mida laga tanaasuliyey ee halkan la keenay waxaad xusuusataan walaalayaal heshiiskii lagu soo gaaray jabuuti ee cadaado iyo dhuusamareeb la iskugu keenay dhuusamareeb xildhibaanadii siddeetan iyo sagaalka ahaa ee galmudug lahayd inay gaareen boqol iyo labaatan xildhibaan taasoo looga gol lahaa in mar uun caasimadda la iskugu yimaado oo lixii khaldanoo ziyaadaha gadaalaa laga sixi doonaaye bal hal mar halkan wax la iskugu keeno deetana waa tan hadda ra-iisul wasaaruhu xilligii uu yimid lagu dhamloo qalab qaatay in la dhammaystiro galmudug wax badan baa ku baxay qarash badan baa ku baxay juhdi badan baa ku baxay muddo toddoba bilood ah ayaa hawshaas la waday waxaan rabaa saaxiibaday dowladda federaalka soomaaliya iyo xukuumaddeeda khaasatan xafiiska ra-iisul wasaaraha senatarada iyo xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka galmudug in ay u tuuraan shacabkan masaakiinta ah ee iska dayacan ee kala qaybsanaanta iyo colaadda iyo abaaruhu ay halakeeyeen waxaan rabaa inaan idiin sheego bilowgii dib u heshiisiinihii halkan yimid ilaa iyo gebangebadeedii dadka ku lugta lahaa ee barnaamijka broseeska dib u heshiisiinta waxay ahaayeen dad yar oo aad u kooban waxaan idiin sheegayaa dadkaas inaan aniga ka mid ahaa maantana murashax baan ahay in fara badanoo saaxiibadaydii ka midana way cadaawad bay i arkaan inaan aan broseeskaas aan qayb ka ahaado dhammaystirkiisa waxaan rabaa inaan idiin sheego si aan u sheego sanatarada saaxiibaday ah iyo xildhibaanadaba damiciinna siyaasadeed inaadan ku khasbinina dartiis galmudug inaad u dhigtaan sidasida aad rabtaan u fasaxa xildhibaanada la soo xulay ee aan ognahay inay cabsi ku nool yihiinee nin walba uu aaminsan yahay in jib lagu xiray oo xataa uusan ku salaami karin uu leeyahay waa lay arkayaa waa la ii jeedaa waa lay daba socdaa kaarkaa laygala noqonayaa ma la ii oggolaan doono inaan doorasho galo haddaan ku salaamo arrintaasi waxay duminaysaa galmudug ma ahan mid galmudug dhisaysa waxaan leeyahay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ee siddeetan iyo sagaalka ah ee aan ognahay duruufaha dhibka badan ee lagu soo xulay ee aan dhihi karno dulqaad badan bay muujiyeen reer galmudug si ay broseeskaas u aqbalaan ogaada waxaad tihiin xildhibaano mas-uul ka ah masiirkii ummadda reer galmudug waxaa laydinka rabaa inaad ogaataan inaad fikirkiinna iyo go'aamadiinna aada xor u tihiin aan saamayn gaara uusan idinku yeela karin xildhibaan iyo senatar iyo wasiir ka soo jeeda dowladda federaalka ka socda shaqada galmudug adinkay idin gaar tahay juhdi badan baan ku bixinay runtii inaan heerkan idinsoo gaarsiinin ma ahan marka inaad shaqadiinna garan weysaan wixii maanta ka hallaaba halkan hadhow laydikama yeeli doono dowladda federaalka iyo senatarro iyo xildhibaano ayaa bareesharna saaray laydikama yeelayo go'aanka adinkaa iskale adduuniya aakhiraa laydinkula xisaabtami doonaa shacabkuna wuu idinku xusuusan doonaan waxaad ka samaysaan galmudug baarlamaan horey lahaan jirtay waa ogtiin oo cadaado lagu soo dhisay dhuusmareeb baa la keenay oo tiradii haddana laga sii badiyey teeramkiyaa dhammaaday tanaasulaad bay sameeyeen runtii madaxweyne xaaf iyo culamaauddiinka ahlusunna waljamaaca ee dhuusamareeb joogay qabaa'ilka galmudugna tanaasulaad ay sameeyeen inay aqbalaan inay dhuusamareeb yimaadaan si galmudugtaas loo dhiso dadkii tanaasulaadkaa sameeyey dhididkoodii iyo maaragtay xuquuqdoodii aad xildhibaano ku soo baxdeen waxaa laydinka rabaa xildhibaanadii siddeetan iyo sagaalka ahaa ee cadaado lagu dhisay dhibaatooyinkii ka jiray inaadan daba kicinina oo aad waddo cusub furtaan waxaan idinka codsanaynaa inaan laydiin cagajuglayn cagajuglaynna aadan aqbalinina maalinkaa xildhibaan noqotay oo lagu dhaariyey ilaahay dartiisaad u dhaaratay kutubaa gacanta lagu saaray
waagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan markaana dhankaas iyo gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa waxa uu ka hadlay xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweynaha galmudug ee wakhtigiisa uu dhammaaday axmed ducaale geelle xaaf waxaana uu sheegay arrintaasi inay tahay waxba kama jiraan duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay waxyaabaha uu sameeyey ama xilka qaadistaasi uu sheegay inuu xilka ka qaaday madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxaana hadalladiisii ka mid ahaa duqa gaalkacyo
kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo iyo golaha deegaanka ayay kaga soo horjeesteen waraaqad uu xaaf xilka kaga qaaday maamulka degmada islamarkaana uu ku kala diray golihii deegaanka degmada gaalkacyo wuxuuna sidoo kaleeta magacaabay maamul kumeel gaar ah gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed axmed oo uu warbaahinta kula hadla xafiiska dowladda hoose ayaa waxaaba kabanjiraan ku tilmaamay waraaqada kasoo baxday xafiiska axmed ducaale geelle xaaf wuxuuna uga digay qaska iyo fowdada uu ka wado magaalada gaalkacyo isagoona bulshada magaalada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka magaaladooda
waa dhegeystayaal waad inaga raaligelinaynaa inaan codka duqa gaalkacyo idiin soo gudbin karin cillad xagga farsamada oo jirto awkay barnaamijka falaqaynta wararka qaybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiib yaal dhegeystayaal qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijkan waxaad dhegeysataan alaaba xibinta xiisaha badan ee kalamaan oo ay noo soo diyaayaan saaxiibada kalamaan ee radio kulmiye
warkalamaaney maanta gabay soconayo marya guntan baa idin soo booqday macallin cabdulaahi maxamed sibcaale abwaankii ayaa idiin diyaara maanta war mageedkii waa dugsi isu bedelay war abwaanadii hore qaylin ugu wareeriy ma abwaan kala yimid war abwaanka saantiisa sucudi allaha nooga dhigo ambaroy adigana sucuudigay kaaga dhegtay shibnaga dhee suugaantan la tiraayo dhegaysa war abwaanka soo dhowow dhaha ikhtiyaaray waydinka guddoomay soo dhowayntee waxaan dhihi lahaa kulmin gabay baryahan jaamaco wiiguma kaarayne goortaan kufkiis iyo raggii koolin jiray waayey anna waxaan la karaahsaday murtida niman kafaynayn marse hadduu abwaankeed shehelo waa kinaal furane anu kao kalaan madhanin baa kaygu leeyahay shiilaalka kaarada jabsaday diriir karkii dhaafay oo kaynta daaq iyo arlada kaydkii laga laastay hooy kala bar xooluhu jileen qaarna kici waayey dalfagowalkal iileen hadduu sahanku soo kuunyo kedin iyo hayaan loo ballabay xaalad kululaatay kabtuu geyn intuu socod kariya dhexid halkii kaabi haddaan ruugcaddaa soo kor marin lagu kalsoonaanin ee kuruhu reerka u tashado waa ka siyaabkilehe allow yaa kadhkiisu hadlaye kaadsa ugu sheega allow yaa kaskiisu hadlee kadsa ugu sheega war haddaad maqli jirteen abwaan qaylinay abwaan oynayaa yimid waxaa hore loo yidhi ilma hadday edeb lahayn abootadooday u iljabshaane abwaanow raalli ahaaw warnimayoo warkii hore war soo dhaaf waa yeel wareeray baa yimid adduunkiina waa wareeray gaalkacyana waa wareershay xaaladduna waa wareertay nimaya waayeelkaas wareerayaan ku keenaahe horay waxaa loo yidhi how inlajaha wareerayo jaga la waayay waa jirta inlajaha wareerayo jaga la waayay waa jirta haye haba niman kafaynayn haddii laga kaxayn waayo xasan xaajo loo kabi karayn laga sakaaftoomin dantu waa mid kala taallaanabad iskeenayn war warka naga sugahay wareerintaan idiin sheegna madaxweyne xaaf maamulkii gaalkacyo golihii deegaanka duqii magaalada iyo ku-xigeenkiisii wixiiba xal uu buudka kula tuntaa ku dhaalmaday xilkiina waa ka xayuubiyuu yidhi markii ay warkayga qaadan waayeenoo maamul inay dhisi diideen war gudoomiyaha madaxweyne xaaf xilka ka qaaday dhuusamareeboo jooga xaafna cid dhuusamareeb maanta joogta ma maqli karo war gudoomiye xirsi yuusuf barre saxaafaddu la hadlay wuxuuna yidhi horta aniga waa lay doortay golaha deegaanka degmada gaalkacyood baana ay doortay xaafna waa aan ka horreeyey haddana xilkii waa ka dhammaadoo igama qaadi karo tii asaga loo igmaday ayuuna inta iska wareejiye annaga hay wareerinoola yimid war gudoomiyaha gaalkacyo wuxuu yidhi xaafadda ka hor buu cadaadahay wareeri la tegey kadib haddana dhuusamareeb buu la tegey haddana gaalkacyuu la joogaa yaa beensaxaaf intaasoo meel haywareerin u geeyay haddii aan loo soo celin inuu haywareerin kale la yimaado xaqow u leeyahay war hadda ka hor madaxweyne xaaf isagoo haywareerinta godola sii marsiinaya ra-iisul khayra ugu daba tagay warnimayo aniga xalay waxaan ogaaday xaaf hadduu joogi lahaa booska madaxweyne farmaajo inuu mar hore baarlamaanka soomaaliya kala diri lahaa waryaala aflagaada madaxeed waa dembi xishooda madaxda xagxaginine warma waxaasan noogu yeerayseen adar qaranka somalilan hay wareerin kuma dhisna hadhajaha wareerkow u yahay oo muuse handhaaraabay ayay adna ileen hay wareerinta iyo jaha wareerka adan kala aqoon war maanta somalilan lix ninaa la toogtay warma shuutaatay argaysa adeer somalilan haw gafin shuultii ma tegi karee wanaadhaa war ma haysaane galmudug anaa war idinkaga haya wasiiru dawlihii wasaaradda howlaha guud axmed cabdi kaaliyo qoorqoor shaarkii wasaaradda howlaha guud waa iska siibay wuxuuna isu diyaariyey madaxweynaha galmudug ee maalmaha soo socda la dooranayo waryaraanka ilmo garana galmudug ka soo bixi doona qoorta garan inuu yahay ma laisku raacay war war ma haysiine boorkii caleemasaarka madaxweynaha galmudug waa la daabacay ama bootin libaaxle kuftin sagaaraale ka dhaxdaahe war wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa xilkii xildhibaannimada ma iska casilay oo madaxweynaha galmudug inuu noqdo ma u diyaar garoobay war xidigba xildhibaanka iskama casilin madaxweynena waa sheeganayaa yaa dabaala oo duurka loo dira xuseenayda inta nabad sugudii iska casiluu madaxweyne noqon waaye war haddii qoorta garan galmudug oo ku guulaysto oo amaar garan foorjadu ku harto soo yeeli doonaa warnimayo aniga waxaan idin dhihi lahaa wasiirada khayre kuwii u nasiib badnaa waaye intaan ogahay mid ka mid ahay wuxuu noqoyay gudoomiyaha baarlamaanka midna wuxuu noqoyay madaxweynaha koonfur galbeed mid hadduu u socdaa madaxweynaha galmudug mid kale waxaa lala rabaa madaxweynaha jubbaland mid kalena waxaa lala sugayaa madaxweynaha hirshabeelle war hirshabeelle isow gareen miyaa loo wadaa war maya goodax gareen baa loo wadaa hirshabeelle heweeska oogto cid kasta heweysehe walla weynay somalilan hal madaxweyney u handaraaban tahay war somalilan waxaa loo baqaa markii mahdi gareen la geeyo war waxaan guriyooda iyadoo madaxweyne siciidani mooshin laga keeno oo puntland cawad garan loo wado warnayadaya hadday baa khilaafkii dhammaanayaa mar hadday wada gareen noqoto warwar ma haysaana ra'iisul wasaarihii etoobiya abiy axmed cali xaayow iyo abiy iyo xaayow horta kala siki xaa isu keenay war waa isdhaleena abiy axmedna waa nin soomaaliya warka naga biladii nabadda oo uu ku guulaystay caalamku u kortay ee nobel biis barayska la odhan jiray donald trumpa faraqa iska laalaadshay oo waxau yidhi anay ugu waxneed sababtoo ah ilatariya iyo etoobiya anigaa heshiisiiyey abiy axmedna webigii niiluba dagaal ka wadaa iyo qashqashaad mana u qalmo war maraykankuna haddama wuxuu bilaabay ku qabso ku qadimaysidi war bilada abiy axmed wuxuu ugu diidan yaha maraykanku east africa dagaal ah inuu geliyuu rabaa ra-iisul wasaaraha etoobiya maandheeskow donald trump ha iska aamuso biladii qaswadayaasha aa la siiyaaye yaa ku suubisi allow haryadhaha war ma haysiina kenya war la yaab lahay keenta soomaaliyaan ku biiraynaa miyay dhaheen war mabadeennii bay noo dhaafeen ma taasaa yaab le waa ku qasban yihiine araalxaala doorkii xaggooda geli ma inoo soo celinaysaa ma somalilan bay aqoonsadeen war war ma haysiina madaxweynaha kenya uhuru kenyatta wasiirkiisii beere waxanaantay markaasuu yidhi meelaa lagu dirsanaa faraha la gasho war makhayroo iska bareejeeyey aryadaha dadwaalanaatiina warka iga dhex gelina wasiirka waxbarashada kenya waxau dhahay macallimiintaan la dilayo soomaalidaa ka dambaysa sababtoo ah shabaabka dilaya soo sheegi maayaan ammaankana ka shaqay maayaan ciidankii dawladdana soo wargeli maayaan yaayaa waxay ahaayeen ow yidhi war annaguma iyagaan u shaqaynaa maxaa naga quseeya war cudurkii dawladda soomaaliya hayey miyaa tii kenyana ku dhacay iyadaa mas-uuliyaddeeda iyo amniga shacabka ku eedayn jirte araada shib naga dhaha daqarantaaye waa laisku daartaaye war mahmahyadaa ku cayaarin dariskaa diinta ku yeel baa layidhi array diintoora noo yeeli maayaan mana rabno ununku islaamaana nahay warnimayo hadda ka hor waxaa la yidhi nin odayaha gurigiisa bisadi ku dhiftay bacwonta ku qaaduu iska fogeey meeluu ku soo lumilo waa soo laabtay xaafaddii markuu yimid oo ayadoo joogta ugu yimid mar labaadu inta qaaduu toban luuq kala rogmado oo saddex degma la dhaafay uu carro ku soo lumiy asagii iyo xaafaddii soo gara waaya markaa siduu wareegayu inta geed hoostii iska fadhiistuu xaaskiisii taleefon ka wacay halow ay tiri markaasuu yidhi bisadii ma joogta haa mar horay timid ay ku tiri igu dhiib taleefonka inkaaraha ku dhacday ayadaa lumisay guriga ay soo tustuu ku yidhi marka kenya sidii dowladda soomaaliya daawadaya shacabku shabaab hana soo tusa bilowd aryaadhaha war ma haysiina saxaafaddii waa lala yaabay xeerkii saxaafaddana waa tii la ansixiyey qodobo badan oo saxaafadda lid ku ahna waa ku jiraanaa la yidhi saxaafadduna qabaar ma ogay ka taho weeska hurdaayaanaa la yidhi hadda xilli xunay dhihi doonaan wariyaha xaq dhowr wariyaha xaq dhowr aa la yidhi war guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare senator abshir bukhaari wuxuu akhriyey labaatan qodob oo xeerkaas ku jirta oo in la bedelo lagu ballansanaa oo la taabano waxba laga soo bedelin wuxuuna yidhi haddii sidaas uu ku dhaqan galo saxaafad madax bannaani ma sii jirayso hal saxafiyo ka hadlayana lama arkee berriha ku calaacalaan wariyaha xaq dhowr mar haddii xeerkii la ansixiyey saxaafadda waa shub kuwii ansixiyena sanad kadib waa shub maya madaxweyne farmaajo waxaan leenahay madaxweyne waxaas hanagu saxiixina naga ilaali war aniguna madaxweynaha waxaan dhihi lahaa sanad kadib saxaafaddu waa raboo doontaaye ee hadda hanagu saxiixin indhe iyo qofkii aragtilay wuxuu iftiimaane hadhcad buu alleyl moodayaa ruux indhoolaa war madaxda dawladdu markay xilka doonayeen saxaafadda way u jajabnaayeen aadna way u jeclaayeen maantana waxaad moodaa inaanay dib dambe saxaafad ugu baahan doonin war been ha sheegin weligay maarkin xasan cali khayr oo saxaafad ka hadlaye war saxaafadda maxaa looga baahan yahay misada xasan daahir life soo galaan war leefkuba saxaafaddu ka mid yahay war horaa waxaa loo yidhi xildoonka iyo naagadoonka waxaa ka dhexeeya beenta aryaadaha xalan waxaan ka dhagaystay idaacad ba'ana alla been badana hayste aheed mugga soomaaliya been dhaqankeedu teexaa madax kaliya loogu eedayhaa war horaa loo yidhi been macalinkiii dhiga ardadu waa ka barataa barbaartii carruurtu dhalana waa ka badisaa war nin bidaarle ayaa gabadh u heesay wuxuu ku yidhi inan yahay bil iyo sanad iyo tiro ka sii badan aan baadinteeduun uga dhacay jar iyo buur inaan biima kuu maray u basaasay owgaa boqolaalka nabar ee iiga yaalla badankiiyo boqoyga u markhaatiya oo timahan iga biday ee banneeyey meeshay shalay barashadeennii ay iiga buuxeen cimri ima biirina bidaar caashaq weeyaan buu yidhi war waxaa dad ku mashquulshamaadaas ku mashquulay war weligay nin istilmaamaya ma arkin waa tahay bidaar midaan ka ballac weyn beriga noogu baaqdayaa war horta ilaahay nooma yeelee bidaarta waxaa la yidhi waa xubin ururka naafada ka mida xeerkaas xildhibaan fiqi baa u codeeyey war waxaa la yidhi ma kortay khiyaamadu dib ay kiisu noqotaa ninse hadduu dankadinkiisa taalmoodo kicinteeda ka hubsilan awow masale loo kitaabteeyey marse haddaanu kay dib ugu dhigin kuku yidhi maanta inuu hadalka sii kooliyaa waa ka siyaabkilehe hallow yaa wallaha uu ku karikaadso ugu sheega abwaankaas warkiisa warku noogu xihan ee nugu kala wada meesha kaalaya maday isaaq beriga inta u aada madaxiisa muqafeene saaxiibkii anigu waxaan ku xasuustaa
war haadha faadimo korneel iyo cabdiqani maxaa kala qabsaday maxaa kaa quseeya adiga aryaankan gacalba maa la sheego ma maanta ustuudiyaa shugaansi ku galay waryaada maali ha la soo gelin balaayda aniga dabwadina meesha kala kacaadi leh waryaada
ayaa dalkaani dawladu leeyahay war dalku dawladu yeeshay war sharciga ilaasha war cawda cabdilasan ha u dilinina war anagu warkaan aqrinayna managa wax shukaansanay baxa balaaya idinkuma dhacdee
waagaga saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka u dambeysay falaqaynta wararka raadiyaha cadaado intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa anigii saaxiibkii hashima barnaamijka soo saaray waa idinle sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
shabanada warkaagiyo waanbasalowga caashaaqu halka aad ku sugantahay subax nooligeeya shabanada warkaagiyo waanbasalowga caashaaqu halka aad ku sugantahay subax nooligeeya
ha iga gooyiseedaha haygu xidhan silsiladhiidha hadda waan soconayahay sun jacayl haygu diin iguu sifeeya hadalkaagu simaanay oo salaantagu iyo sawirkaagu weynolo
haygoyinseedaha haygu xidhan silsiladhiidha hadda waan soconayahay sun jacayl haygu diin iguu sifeeya hadalkaagu simaanay oo salaantaguud iyo sawirkaagu weynolo